bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun iyo lix iyo toban qodobada aad ku dhegeysan doontaan warka duhurnimo ee rediyo muqdisho waxaa ugu dooran guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ay isugu yimaadeen guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayay arrimaha dib u eegista dastuurka wasaaradda cadaaladda dowladda soomaaliya ayaa maanta qaybaha kala duwan ee bulshada u soo bandhigtay qabyo qoraalka hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wasiirka kalluumaysiga ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta furay aqoon isweydaarsi ay ka qayb galeen qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda iyo kalluumaysatada kaasi oo looga hadlayey sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka badda wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa si wadajira uga qayb galay daawashada ciyaar kama dambeys ah oo ay ku tartamayeen dugsiyada sare ee magaalada baydhabo abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray deegaanka biyacadde ee gobolkaasi halkaasi oo dhowaan ciidamada xoogga ay kala wareegeen kooxda shabaabba taliyaha ciidamada booliska soomaaliyana oo gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxa uu gaadiid ciidan ku wareejiyey maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha booliska si loo xoojiyo amniga gobolka hiiraan wararka dibaddana waxaa ugu dooran madaxa bini'aadinimada ee qaramada midoobe ayaa sheegay in musiibo bini'aadinimo ay ka jirto dalka yemen halkaasi oo in ka badan kow iyo labaatan milyan oo ah dadka dalkaasi ay aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadinimo dowladda siiriya ayaa ansixisay hab kolonyada sahayda gargaarka ah ay ku gaarsiin karaan magaalooyinka iyo deegaanada go'doonsan gargaar degdeg ah si wax looga qabto baahida dadka ku nool deegaanada dalka siiriya oo ay isku hor fadhiyaan dowladda bashaar al asad iyo kooxaha kale ee mucaaradka
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta shir guddoomiye kulan ay isugu yimaadeen guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka kaasi oo looga hadlayey arrimaha dib u eegista dastuurka nasre bashiir ayaa la socotay warkaasi oo haatan stuudiyaha igula sugan nasro kulankani maxaa lagu soo hadal qaaday aad baa mahadsan tahay ruraye kulankan oo ka dhacaya xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxaa looga hadlayay arrimaha la xiriira dibogista dastuurka oo si aad la socotid toddobaadkan lagu daafuray xarunta golaha shacabka dibogista dastuurka qaybo ka mid ah waxaad goobjoog ka ahaayeen kulanka guddoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleeda ka jira dalka iyo xildhibaano ka socda maamuladaasi inta badan waxaa kulanka looga hadlayey qaabka ugu habboon ee shacabka soomaaliyeed looga qaybgeli kara wadatashiga la xiriira dastuurka dibogista lagu sameynayo iyo sidoo kale doorka ay maamul goboleeda laftooda ka qaadan karaan fududeynta arrimahaasi maadaama dhowaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ninkasta ay doono deegaan doorashadiisa si uu shacabka ugala qayb qaato fikradaha ay la xiriireen arrimaha dastuurka waxaa kulanka la isku afgartay islamarkaana ay dhammaan guddoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta kale ee ka qayb galay shirka ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin inay qayb ka noqdaan dastuurka diboogistiisa islamarkaana uu noqdo dastuur ka shaqeynaya midnimada shacabka soomaaliyed horumarkiisa islamarkaana u hilinaya hiigsiga horumarineed ee shacabka soomaaliyed ay ku riyoonayaan waxaa xusid mudan kulanka guddoomiyaasha baarlamaanada gobolada way ka hadleen waxaay sheegeen ay u fudayn doonaan shacabka ku nool goboladooda arrin kasta oo lagu horumarinayo arrimaha dib u egista dastuurka kala fadhiga een markuu xirmo ee baarlamaanka ee hadda shan iyo labaatanka bisha sida lagu wado waxaa go-aan ku yahay in xildhibaan kasta waada deegaan doorashadiisa uu shacabkana kala qayb qaato een arrimaha een dib uegis dastuurka dibna loogu soo celiyo een baarlamaanka baarlamaankuna ay fikradooda ku darsadaan fikirkaasi kadibna baarlamaanku u gudagalo in cutub cutub uu meel mariyo dastuurkaasi intaan la gelin nafta dadweyne intii kulanka uu socday een qodobo la isla soo hadal qaaday oo dastuurka la xiriira ma jira ama la isku waafaqsanaa ama lagu kala ra'yi duwanaa een waa maasan tahay maanta ay lagama hadlaynayn arrimaha dastuurka yacni sidii si guudaa looga hadlayay sidii wadatashi dastuurka la gelinaya hadda dastuurkaas wadatashiga la gelinaya ayaa waxaa qodob qodob looga doodi doona laakiin hadda waxay ahayd sidii guud sidii laiskula fahmi lahaa in la fuudeeyo arrimahaasi een dib ogis dastuurka shacabka sababaha loo gelinayo wadatashiga loo gelinaya waxay tahay qodob qodob ay uga doodi doonaan xaraf xaraf ay uga doodi doonaan een kaasayna shacabku ku heli doonaan een een een fikirkooda waxaa waxaa xusid mudan een rurayo markii wadatashada soo dhammaadaan inta aan baarlamaanka loo gudbin waxaa la qaban doonaa shirweyne qaran oo arrimaha dastuurka looga hadlayo oo maamul kasta uu keenayo fikirka shacabkiisu ay ka- ku aadaneen arrimahaas dastuurka aada iyo aad ayay u mahadsan tahay nasre bashiir cali ayay ahayd oo inooga waramaysay kulan maanta guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka ku dhex maray magaalada muqdisho warkaasi oo faahfaahsan wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wasiirka kalluumeysiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta furay aqoon isweydaarsi loo qabtay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda iyo sidoo kale iskaashatada kalluumeysatada gobolka banaadir kulankaasi amaba shirkaasi oo looga hadlayay sidii looga faa'iidaysan lahaa kheyraadka badda ibraahim guudle isxaaq ayaa ka waramaya furitaanka aqoonisudaarsigan ku saabsan fahamsiinta isticmaalka qalabka gabaadka kalluunka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo qiraadka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo culimaaudiin aqoon-iswadaarsigan waxaa loo qabtay kalluumaystada magaalada muqdisho iyo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda soomaaliya waxaana muddada uu socdo ka qaybgalayaasha lagu fahamsiin doonaa isticmaalka qalabkan casriga ee la doonayo in kalluumaystada soomaaliyeed ay ku howlgalaan xasan maxamed rooble oo ah guddoomiyaha iskaashtooyinka kalluumaystada soomaaliyeed iyo xaaji kamaal maki aweys oo ka mid ah culimaadudiinkii ka qaybgalay aqoon-iswadaarsigan ayaa sheegay in haddii qalabkan sida saxda loogu faa'iidaysto uu qayb ka qaadan doono kobaca dhaqaalaha dalka waxaan halkan uga soo jeedinayaa qolooyinkeenan kalluumaysatada ah waxaan uga- inaan ka faa'iidaysano adeega faad oo ah wax soo saarkiisa aad inuu u badan yahay macnaha uu dadka uu fududeynayo meeshii marka hore ay ka raadin jireen malayga malay lagu gaado waxay hadda u fududeynaa malayga geedkaasoo gabaad ka dhigana waxaa keliya aan rabaa inaan ka mahad celinno haddaan nahay bahda kalluumaysatada soomaaliyeed inaan ka mahad celinno wasaaradda kalluumaysiga oo mar walba u taagan sidii loo hormarin lahaay kalluumaysa- kalluumaysiga soomaaliyeed agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane axmed maxamed iimaan ayaa faahfaahin ka bixiyey qalabkan iyo meelaha la dhigay arrinta laysugu yimid maanta waxaa waaye fahamka qalabka gabaadka kalluunka soomaaliya la dhigay oo qalabkaasoo mataqaanaa meelaha la dhigay ay ka mid tahay Ee, muxuu ahaay meelaha noogu dhow hadda sida jasiira xamarweyne liida ee, muxuu ahaay warshiiq iyo- iyo cadale ilaa hobyo wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar ciimoy ayaa sheegay in kalluumaystada soomaaliyeed uu qalabkan wax badan oo dhinaca kalluumaysiga uu ka saacidi doono Een, kalluumaysatada noocyadeeda kala duwan ee raadinaysay kalluunka ee u raadin lahayd meella badan ee kala duwan ee baddaasi dhexdeeda haaba- ha haabi lahayd waxay toos u abbaarayaan oo keliya in ay caadaan meel alla meeshii la dhigay gabbaadkaasi oo loogu magac daray faak waayo kalluunka malayga meeshaas ayuu wuxuu ka raadsanayaa nolol malaygana asagaa nolol laga sii raadinaa aqoon-isudaarsigan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda soomaaliya iyo hay-adda faw ee dhinaca cunnada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay micnaha ereyga faad ayaa ah barnaamij loogu talagalay in lagu aruuriyo kalluunka noocyadiisa kala duwan waana shay la dhigo badda loona isticmaalo si ay u soo jiitaan kalluunka badda socda noocyadiisa kala duwan sida toonaha waxaana uu ka kooban yahay qalabkan booyado biyaha dushooda sabaynaya si uu kalluunka uga dhigto hooy waxaana qalabkan gabaad ka dhigtaa in ka badan saddex boqol oo noocyada kalluunka ah
ibraahim guudle ayuu kaasi ahaa wasaaradda cadaaladda dowladda soomaaliya ayaa maanta qeybaha kala duwan ee bulshada waxay u soo bandhigtay qabyo qoraalka hindise sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa kaasi oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo uu ka mid yahay xeerlaalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir sida uu ku waramayo cabdirashiid nuur ibraahim wadatashigan looga hadlayo qabyo qoraalka hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda ayaa waxaa maanta ay u soo bandhigtay bulshada qeybaheeda kala duwan si ay talo ugu biiriyaan madasha wadatashigan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya xeer ilaalyaha guud ee qaranka xogayaha joogtada wasaaradda cadaaladda iyo bulshada qeybaheeda kala duwan xogayaha joogtada ee wasaaradda cadaaladda doctor ismaaciil jimcaale ayaa ka qaybgalayaasha wadatashigan ka codsaday muddada labada maalin oo hor yaalo in qabyo qoraalka hindisaha ay aragtidooda ku biiriyaan marka waxaan rajaynayaa haddii aan la idmo inta meeshan fadhida ee mas-uuliyiin ah mutacalimiin kala gedisan isugu jirta rag iyo gabdhaba labada cisho ee soo socota in ay ku biiri doonaan aragtidooda sharcigaa qabyo qoraalka ah oon isleenahay mustaqbalka wuxuu noo noqon doonaa marjic ama foundation aan ku dhisano guddigaas la dagaalanka musuq maasuqa xeeraalyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir ayaa tilmaamay in musuq maasuqa uu leeyahay wejiyo kala duwan loona baahan yahay in laga hortago sidee baa marka looga hortagi karaa musuq maasuqa musuq maasuqu marka wejiyo badan buu leeyahay rido badan buu leeyahay ma aha keliya hanti dowladeed oo la lubsado laakiin wuxuu u baahan yahay wadooyin badan oo la maro waxaa ugu horeeya marka in horta guddigaa la dhiso guddigaana waxaa ka horeeya in sharciga maanta aad ka doodaysaan oo golaha ee loogu talagalay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka inuu meel maro sharcigaasi haddii uu meel maro oo guddigaasi dhismo waxaa daboolmay garab dhan oo maqnaa ayaa dabool xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi iyo xildhibaan dhaktar cilmi maxamuud nuur ayaa sheegay in haddii sharcigan la hirgeliyo uu wax badan ka bedeli doono heekalka dowladnimo taa micnaheegu maaha inay hay-adaha iyo sharciga keliya ilaalin karaan maaha taasi mogta inay arrintu saa ku wada hirgeli karto laakiin shacbiga iyo ummadda iyo cidda xil loo dhiiboo dhani iyo cidda markaa mas-uulkaa marka mxuuha hanti dowladeed ama mxua mansab dowladeed mxuha mas-uulkiiba xil baa ka saaran inay mxuu ahay ilaaliso oo ay waxay noqonaysaa akhlaaqday noqonaysaa hadduu qaanuunkan jiro oo hay-addaas la sameeyo cid walbay la xisaabtamay awooddeeda habka shaqaalaysiinta waa laga cabaadaa waa aragteen habka muxuuaha mishaaraadka waa laga cawdaa meel kasta oo waddankeena gacan la saaraahay waraa ka taagan qof walbana wuxuu aaminsan yahay wax uun xaq ugu lahaa in la qaata ay maqan yihiin corruptionka marka oo nagu dhex jiro oo nagula muxuu ahaay xamanaayo nagula caynaayo oo la sheegaayo waa qeybtaas macnaheeduna waxaa waaye sharci uma degano soomaaliya oo lagu xadidaayo laguna kontaroolaayo heerka muxuu ahay waxyaabaha laga cabanayo hindisahan waxa uu ka mid yahay shuruucda saldhig u ah hanaanka dowladnimo dastuurka kumeelgaarka dalka qodobkiisa boqol kow iyo tobanaad farqadiisa ca waxay faraysaa in la dhiso guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa waxaana dhismaha guddigaasi gundhig u ah in la hirgeliyo hindise sharciyeedkan
abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay maanta gaareen deegaanka biyacadde halkaasi oo dhowaan ciidanka xoogga ay kala wareegeen kooxda shabaab maxamed macalin xasan ayaa waxa uu ka waraystay socdaalka abaanduulaha ciidanka xoogga ee deegaanka biyacaddo maxamed xasan cali oo la socday wafdigaasi
waxaan ku suganaada deegaanka biyacadde oo qiyaastii afartan shan kilomitr u jira magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeella dhexe oo maalmo ka hor ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa amisom ay kala wareegeen maleeshiyaadka nabadiidka ee al-shabaab waxaa maanta gaaray saraakiil uu hogaaminayo abaandulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyo guutay cali baashi maxamed xaaji cumar iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellada dhexe oo horkacayo kusumaha guddoomiyaha gobolka ahna guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasada mudane maxamed axmed meel makraan axmed saal waxay hadda waa kula hadlaya kusugan yihiin deegaanka biicadde waxa ay kulamo la qaateen saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee deegaankan ku sugan iyo kuwa amisom ay kala hadleen wada shaqaynta ka dhexeysa ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyo xaaladda ammaanka siday tahay deegaankan ujeedada kormeerka wafdigan uu hogaaminayo amaandulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ahaa mid uu ugu hurgalayo ammaanka deegaanka biyo cadde oo dhowaan lagala wareegay maleeshiyaadka al-shabaab waxaa inagu ay qabanayaan hadda aan kula hadlay inaan ku suganahay centerka biyacadde deegaanka biyacadde oo ganacsigii iyo qeybihii bulshada markii ay ka baxayeen maleeshiyaadku ay u sheegeen inaysan furo karin islamarkaana ciidanka dowladda iyo kuwa amisom aysan ka gada karin waxyaabaha ay gadayeen iyagoo ugu hanjabay inay dili doonaan balse hadda qeybo ka mid ah dukaamadii dib ayaa loo furtay kalsoonidii shacabkan way soo laabanaysaa waxaana hadduu taliyaha amaandulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu kulamo la leeyahay qeybaha bulshada ee ku sugan deegaanka biyacadde isagoona ku wargelinaya ammaanka ay damaano qaadayaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed eh, taliyaha iyo wafdiga la socda kulanka ay la qaateen saraakiisha eh, maxaa looga hadlay eh, qorshahoodana muxuu yahay hadda waa maasanta kulanka wuxuu ahaa kulan isxogoreysiya waana markii ugu horeysay amaanduulihi uu soo gaaro deegaanka biycadde tan iyo markii al-shabaab laga saaray deegaankaas oo muddo ay ku amartaagla jireen dadka shacabka ay ku dhibi jireen waxay u sheegeen saraakiishu keliyu ka wareystay ahayd qaabkii ay deegaankan u qabteen iyo haddii ay jiraan howlgalo kale oo laga sameynayo deegaanada farakutrinska ee maleeshiyaadku ay kaga sun yihiin gobolkan ama guud ahaanba dalka taliyihii amisom ee hogaaminayay ee ku sugnaa gobolka shabeellada dhexe abaanduuluhu ayuu warbixin kooban ka siiyey qaabkii ay u qabteen deegaankan isagoona sheegay in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo garabsanaya inay al-shabaab ay kala wareegeen
maxamed xasan cali ayuu kaasi ahaa oo qadka taleefonka ugu waramayay maxamed xasan cali waytka waa maxamed macalin xasan waytka isagoo ku sugan deegaanka biyo cadde taliyaha ciidanka booliska soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan ayaa gaadiid ciidan ku wareejiyey maamulka gobolka iyo saraakiisha booliiska gaadiidkaasi oo lagu talagalay in uu gacan ka geysto xoojinta amniga gobolka ibraahim maxamed geedi ayaa warkani ka soo diray beledweyn
taliyaha ciidamada booliska soomaaliya iyo saraakiil ka mid ah booliska ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyn ee xarunta gobolkan hiiraan garoonka ayaa waxaa kusoo dhoweeyey maamulka gobolka hiiraan kan degmada iyo saraakiisha ciidamada booliska ujeedada socdaalka taliyaha janaan maxamed sheekh xasan xaamud ayaa waxay ahayd in ciidamada booliska gobolkan hiiraan uu ku wareejiyo gaadiid kala duwan oo booliska uu leeyahay kuwaasi oo ah ilaa shan gaari iyadoona munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka lagu wareejiyey gudoomiyaha gobolkan hiiraan yuusuf axmed hagar oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxauu sheegay inay muhiim tahay in ciidamada booliska gobolka iyo kan degmada ay helaan gaadiid isagoona ka hadlay xaaladda booliska ay ku shaqeeyaan
adukan ilaahay adukan ilaahay idiin soo dhiibo oo qolo haysa allah idiiga soo qaado annagana kuwii sugaya alla lagama dhigo awalba waa dhaqnayna haddaana waa sii dhaqnaa doonnaa awal waa dadaalaynaa annagai ciidankaynu hadda waa sii dadaali doonnaa saraakiisha ciidanka hadday kuwa minabaarka tahay iyo hadday kuwa kaloo caadiga ah oo taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga iyo saraakiisha kaloo la shaqaysayo ciidamada la shaqey hadday yihiin waxay ku shaqaynaayeen wax kala dhiman oo iskaa wax u qabso u eg wax iskaa wax u qabso u eg ay ku shaqaynayeen taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed sareeyo gaasa maxamed sheekh xasan xaamud oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inay taariikhi ay tahay in ciidanka booliska gobolkan hiiraan ay gaadiid helaan taariikh cusub ay ka bilaabato magaalada beledweyne oo ah booliiskii oo maanta ku shaqaynayo gaadiid isaga uu leeyahay oo calaamadii booliiska ee goodarka ay ku buursantahay ma haddaas waxaa iskale dowlada dowladda jabaan oo gaadiidka laba ka mid ah ayaga lacagteeda lagu soo iibiyey oo runtii aan ugu talagalnay dhammaan maamul goboleedyada aan horey u geenin laakiin nasiib darro jidadkoo aad u xirnaa awgeed ay noqotay hiiraan meeshii ugu dambaysay ee kaalmadaas ay soo gaarto waxaana rajaynaa waxa annaka marka aan boliis ahaan aan la hadlayno wadamada mucaawanadana siiya wax walbo oo nala siiya inaan hanan karno ayaan ka ballan qaadnaa inta badan waxaana rajaynaa in maamulka ayagana ay gacan ku siiyaan saraakiisha ciidanka booliiska ah jalaal maxamed sheekh xasan xaamud ayaa sheegay in maamulka gobolkan hiiraan looga baahan yahay inay ka warhayaan xaaladda ciidamada booliska
is- isla jirka iyo isqabsashada iyo isqaadashada waxay ku imaanaysaa marka mas-uuliintiina idinka naftikiina aad u soo degtaan saraakiisha aad waraysataan maxaa daran aad dhahdaan oo aad xaaladood hoose ogaataan ayaa ciidankiina wuxuu noqonaa ciidan dareensan in oo mas-uuliintii ay ka warhayaan markaas markaasuu waajibkiisii uu taas uu ku gudana insha allah een, sida haddaba aan usoo xildhibaan maxamed xasan qoon oo ka hadlay munaasabadda ayaa ammaanay booliska gobolkan hiiraan sida ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan degmada beledweyne iyo guud ahaan gobolkan hiiraan aniga muddo dheer ah xildhibaan ahaa ilaa toban iyo siddeed maalmood hadda waa jooga waa markii ugu horreysay oo aan magaaladan joogo siddeed iyo toban maalmood booliiska soomaaliyeed ama booliiska jooga gobolka hiiraan shaqo weyn oo la taaban kara ayay qabteen waan u mahad celinaynaa waayo haddii- meeshaan eh, lama joogi lahayn booliiska aa arkaysaan ninkan hadda iyo j- sareegaas maxamed xali axmed waa prima publica securesa qofka koowaad ee u shaqeeya nabadda isagaa isagaa isagaa isagaa ah waayo shacabka iyo booliiska waxaa ka dhexeeya wada shaqayn tilmaan iskaashi ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyne
qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey qaabkii ay u dhacday hanaanka doorasho ee lagu soo xulayay golaha deegaanka iyo hoggaanka maamulka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug gaar ahaan dhinaca koonfureed waxaa warkaasi magaalada gaalkacyo ka soo diray cabdirasaaq maxamed axmed halkaad naga dhagaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa haddii uu wakhtiga inoo saamaxo isbeddel xagga horumarka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa magaalada xudur ee gobolka bakool kadib markii dib loo furay waddooyinka magaaladaasi soo gala maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkani ka soo diray magaalada xudur ee gobolka bakool
halkan waa suuqa qudaarta ee degmada xudur waxaana qudaar ku iibiya boqolaal haweenna oo nolol maalmeedka qoyskoodu ka raadiya sahre cali maxamed waxay ka mid tahay haweenka muddada dheer ku jiray ganacsiga qudaarta waxayna warbaahinta qaranka u sheegtay in ganacsiga uu yahay mid soo kobcaya qudaaraga ganacsada marka mar idin inshaad magacta jigrigan ganacsadaan hadda oo inshaad isbedel dhiyay oo ilaahan kumaadayaan macnaa diyaaro ii baarunin kasheeno baartma ugalaayana ada dhinac eelberdi ilaa inshaad mani ugalaayana beledwiina
waranbu qudaarta meelaha inta ugadaasan qudaartma ugadadaanay beledwiina
kusakow qudaarta may kale ka ganacsadaasan may kale ganacsadaanay dharka dharka qaabno ee lakin kukaday qaamaylgaday walahay wareerin yaaro xaawo maxamed nuur waxay leedahay miis yar oo ay ku iibiso qudaar iyo raashin waxayna iiga warantay nooca qudaar oo ay iibiso bismillaahirrahmaanirrahiim faaduma caleeliyare marka ganacsadee qudaarta qudaara gada i raashin alxamdulilah shuu sida hor way ku roonya baladwiinani ugalaas raashinka iyo qudaartaba diyaaradhanka kasheendhadoona kasheendhadee dhankii baladwiini kusheendhadoona kusheendhadee alxamdulilah shuu sida hor way ku roonya marka nooc qudaartaad gadaas ee, may ku maday may ku mada yaanyo baradho basal qudaar ay nooc muwaasinini wati barbaroon iyo bisbaasi kabsar iyo nuhu darbaninka bahaas haa inta kalena baabra ku sheendhadaa xaliimo cabdiraxmaan mukhtaar waxay sharaxaysaa qaabka ay nolol maalmeedka ay uga soo saarto ganacsigeeda waliba gaday barbarooniga kuwi shambogola ka qaadaan shambogola ku raadiyaan cunto bersheeno baloole baradhada waliba ku raadiyaane kiiladii labaatan ishan kuwan gadaan labaatan waan ka qaadaan kiilada barbarooni ee kontonku kontonkuwan jibnada ka qaadaan ba goobaysadaan basbaaska kiilada konton ka qaadaan kontonaba ka qaadan oo ka goobay intumunka oo kalenin ku baxe haye qudaarta inta lagu sheegna magaalada intee ku galaas walee ku galaase berdiino kale ku kooyas mado birshanoo shalgohaas etoobiyan mada wal baradhanin ku kooya haana san wal maalmeeda ku raasadayn inta ilaahino si alxamdulilah rabbil ismaan aadan qaadi disow oo ka mid ah ganacsatada degmada xudur wuxuu wuxuuna sheegay in ganacsiga hadda jira uu ka wanaagsan yahay kii hore Ee, waxaan ka mid ahay ganacsatada ee, ku dhaqan degmada tan xudur maasha allah ilahay nagu dhaqansiiyey naga makansiyey na dejiyey ilaah baa mahaddaa iska leh falilahi alxamdu aad baan maaragtay ee, mahaddaasna ilaah baa is- iska leh
warbixintii maxamed xasan cabdiraxmaan uu ka soo diray magaalada xudur iyadoo dhammaystiran wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan wararka dibaddana waxaa ugu doornoon dowladda syriya ayaa ansixisay hab kolonyada sahayda gargaarka ay ku gaarsiin karaan magaalooyinka iyo deegaanada goodoonsan iyadoo la filayo in kolonyada gaadiidka ee qaramada midoobey ay maalmo gudahooda gaaraan waddanka syriya ergeyga qaramada midoobey ee dalka syriya stephen demasturo oo uu weheliyo wasiirka arrimaha dibadda syriya weliid al mucalim ayaa sheegay in qaramada midoobey ay tijaabin doonto ballanqaadka dowladda ay ku ogolaanayso in waddada loo furo kolonyada gargaarka bini'aadinimo ee dalka syriya kulanka dhex maray ergeyga jamciyadda qurumaha ka dhexeysa stephen demasoro iyo madaxda dowladda syriya ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladda waddankaasi ay bilaabeen in si dhaqsileh ama deg deg ah ay ugu siqaan deegaano ka tirsan dalka syriya iyagoo taageero ka helaya duqeymaha diyaaradaha ee dalka ruushka oo dhinaca cirka ka caawinaya ugu yaraan laba boqol iyo lixdan qof ayaa lagu dilay dagaalada dalka syriya ee muddada shanta sannadood socday iyadoo malaayiin dad ahna ay ku barakaceen dagaaladaasi ugu dambeyntiina madaxa bini'aadinimada ee qaramada midoobey ayaa sheegay in musiibo bini'aadinimo ay ka jirta dalka yemen halkaasoo in ka badan kow iyo labaatan milyan oo ah dadka dalkaasi ay aada ugu baahan yihiin gargaar bini'aadinimo master stephen obrien oo ah madaxa gargaarka bini'aadinimo ee qaramada midoobe ayaa daaha ka rogay in xaaladda ka jirta gudaha dalka yemen ay sidoo kale sii xumaysay xayiraadaha soo kordhaya ee dhinaca dadaalada looga jawaabayo waxa ugu yeeray baahida naxdinta leh ee soo food saartay malaayiinka ruux ee ku dhaqan gudaha waddanka yemen ergeyga qaramada midoobey ayaa sheegay in in ka badan lix kun oo qof kuwaasi oo kala bar ay yihiin dad rayid ah lagu la dilay tan iyo markii duqeymaha isbahaysiga sacuudiga ee ka dhankaa jabhadda xuutiyiinta ay bilowdeen bishii maaj sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii warkii oo aad ka dhegeysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya nageyntaa ciddii uu seego waxa ay ka heli kartaa beejkan internetka ku leenahay ee ah radio muqdisho dot net